warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi araxmaan iraxiim kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah daraasaad lagu ogaaday in raila odinga uu heli doono boqolkiiba konton iyo labo codadka doorashada guud waana saadaasha cilmi baaris ay sameysay shirkad caana waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan sidoo kale daraasaad lagu ogaaday in xisbiga u d a uu ugu cansan yahay kenya waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wararka dhankaasi soomaaliya taliyaha booliiska ciidanka booliiska soomaaliyeed tali xijaar oo sheegay in intii howlgallada ay wadeen ay gacanta ku dhigeen shan boqol oo isugu jira burcad iyo ciyaalweero iyo sidoo kale weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waa duhur jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha toddobaad ee sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan shirkadda daraasaadka ee tifa ayaa cilmi baaris ay samaysay kadib sheegtay in xisbiga u d a ee uu hogaamiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uu ka cansan yahay o d m oo uu madax ka yahay raila odinga tifa ayaa taageerada siyaasadeed ee u d a ku sheegtay boqolkiiba afartan iyo kow halka o d m ay haysato taageero dhan boqolkiiba soddon iyo afar waxaa nambarka saddexaad soo galay xisbiga talada waddanka haaye ee jubbilee oo ah haysta boqolkiiba lix waaba taageeradeeda shacab boqolkiiba saddex halka ruts barty uu haysta boqolkiiba labo dhanka kale shirkadda tifa ayaa laga soo xigtay in raila odinga uu boqolkiiba afartan iyo lix dhibic toddoba uu yahay musharaxa madaxweyne ee loogu jecel yahay halka william ruuto uu tartan adag kala dhexeeya loogu sheegay boqolkiiba afartan iyo afar dhibic afar madaxa daraasaadka ee tifa tim wolf ayaa sheegay in boqolkiiba shan dhibic laba dadka la waraystay aynan weli go'aansan musharaxa madaxweyne ay u codayn doonaan mister wolf ayaa hoosta ka xariiqiyay inkastoo raila odinga uu taageero qaran haysto haddana ay suurtagal tahay inuunan ku soo bixin wareegga koowaad ee codaynta niraahde waxa uu tani u sababeeyey in musharaxiinta kale ah george wajakoya iyo david waayiga mwaure ay raila iyo ruuto ka hor istaagi karaan in midkoodu ku guulaysto wareegga koowaad ee doorashada guud ee soo socto ee naga xigta keliya toban cisho ra'yi aruurintan oo la sameeyey intii u dhexeysay kow iyo labaatankii ilaa lix iyo labaatankii bishii toddobaad ayaa muujinaysa in raila odinga iyo ku-xigeenkiisa maada karuwa ay taageero badan ka haystaan ragga boqolkiiba konton iyo kow marka la barbardhigo dumarka oo boqolkiiba afartan iyo labo hase haatee william ruuto iyo ragaadi kajagwa ayuunan taageeradeeda u dhexaynin farqi weyn ee dhinaca jinsiyadda tiifa ayaa sheegtay inay waraysatay laba kunoo codbixiyaal diiwaan gashan oo si kafool kafool ah loo waraystay ama loo wareysanayey kow iyo tobankii bishii toddobaad ayay ahayd markii shirkadda daraasaadka ee tifa ay taageerada u d a ku sheegtay boqolkiiba soddon iyo saddex halka o d m ay xilligaasi heshay boqolkiiba lix iyo labaatan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka brofesor george magoha ayaa bulshada muslimiinta iyo si gaar ah gabar weriya ka raaligeliyey hadal uu maalmo ka horjeediyey oo la dhibsaday tani ayaa timid kadib markii cadaadis xooggan lagu saaray inuu raaligelin bixiyo magoha oo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha muslimiinta kula kulmay xarunta waaxda dacwo soo egidda dalka ayaa sheegay inuu aad uga qoomameynayo hadalka ka dhacay ee gafka ahaa waxaa tallaabada uu qaaday wasiirka warbaahinta aan idhaahde waxaa tallaabada uu qaaday wasiirka waxbarashada warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha dalladda qaran ee hogaamiyeyaasha muslimiinta dalka ee nablef sheekh cabdulaahi cabdi hadalka la dhibsaday ayaa ahaa inuu suxufiyadda ku yidhi haddii aad matalaysa al-shabaab su-aashaada kagama jawaabayo ama kaagama jawaabayo taasoo loo arkay mid uu ku bartilmaameysaday si weyna loogu falceliyey haddii aan ku noqdo daraasaadka ay soo saarayaan shirkadaha cilmi baarista ra'yi aruurin ay samaysay xarunta horumarinta afrika ayaay ku saadaalisay in musharaxa madaxweyne ee isbaheysiga azmiya la umoja wan kenya raila odinga uu ku guulaysan doono xilka madaxtinimo oo ee doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan cilmi baarista maanta lasoo bandhigay waxaa ku cad in boqolkiiba konton iyo laba ee dadweynaha ku nool kenya ay u codayn doonaan raila odinga musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga kenya kwanza william ruto ayay boqolkiiba afartan iyo shan ee dadweynaha codadkooda siin doonaan sida darasaadka lagu sheegay musharaxa waa dhanka kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga roots party george wajakoya ayaa la saadaaliyey inay ugu codayn doonaan boqolkiiba labo cilmi baarista ayaa waxaa sidoo kale ku cad in boqolkiiba konton dadka kenyaanka ay u codayn doonaan isbahaysiga azmiyo la umoja wan kenya ee uu hogaamiyey raila odinga halka kenya kwanza ee william ruto ay haystaan boqolkiiba afartan iyo toddoba daraasaadkan cusub ayaa ku soo aadaya iyadoo doorashada guud ee naga xigta keliya toban cisho guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasiqa e a c c ayaa dib ula wareegay dhul dadweyne oo si boob ah lagu qaatay kaasoo qiimuhuusu yahay afar boqol soddon milyan oo shilinka kenya tani ayaa timid kadib markii guddigu uu oggolaansho ka helay maxkamadda milimaniya ee magaalada nairobi qaybteeda arrimaha deegaanka iyo dhulalka dhulkan ayaa loogu talagalay inuu noqdo kala gudka waddada mombasa ron ama kala gudka waddada mombasa ron iyo midda eastern papers gaar ahaan goobta canapas aan iraahda ama capanas e a c c ayaa sheegtay in dhulkan sanadkii labada kun iyo kowdii bixiyey madaxii hore ee arrimaha dhulalka sami mwaita garsoore louis kamingoyi oo ka howlgasha maxkamadda deegaanka iyo dhulalka ayaa sheegtay in dhulkan si aan sharci ahayn loogu wareejiyey shirkadda lagu magacaabo wak limited weli dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka mister hillary mutambayi ayaa sheegay in xal laga gaaray arrin maalmahan ka hor aan iraahde arrin maalmo ka hor saamaysay guddiga doorashooyinka dalka i b c taasoo muran abuurtay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ofula jabukate iyo agaasimaha waaxda dembi baarista dalka george kinoti ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay saddex qof oo udhashayaairaahda u dhashay dalka venezuela oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee j k a a ee magaalada nairobi jabukate ayaa bayaan ku sheegay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin shirkadda caalamiga ee smarmatic oo uu guddiga qandaraas siiyey sidaasi ogeydna ee dalka keeneen warqadaha dhejiska guddoomiyaha i b c ayaa dalbaday in xabsiga laga sii daayo saddexda qof oo waaxda dambi baarista waddanka ee dhankeedan tuhuntay hase haatee taliyaha guud ee booliska waddanka mister hillary mutambai iyo guddoomiyaha i b c wafula jabukate oo si wada jira u qabtay shir jaraa'idda ayaa kenyaanka u xaqiijiyey in laga heshiiyey arrintii laisku hayay sidoo kale waxay labadoodu sheegeen inay si dhow wada shaqayn doonaan doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan islamarkaana ay jawi nabdoon ku dhici doonto siday sheegeen waaxda dembi baarista dalka taliyaha booliiska ee kenya iyo sidoo kale guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i b c wafula jabukate isla wararka doorashada la xiriira ayaynu ku guda jirnaaye guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waddanka i b c wafula jabukate ayaa sheegay in guddiga uu helay xog sirdoon oo tilmaamaysa inay jiraan shakhsiyaad ku wareegaya qeybaha kala duwan ee waddanka si ay codbixiyaasha lacag ugu siiyaan aqoonsigooda qaran tallaabadan ayuu ku tilmaamay mid ka mid a dembiyada ka dhankaa xeerka doorashooyinka waxa uu carabka ku adkeeyey in guddiga i b c uu kaashanaya ciidamada booliiska si gacanta loogu dhiga shakhsiyaadka arrintan ku hoolan sidoo kale jabukati ayaa dadweynaha uga digay in aanan lagu qiyaamin qorshahan wuxuu dadweynaha ka codsaday in ayagoo dhaqaale raadinaya aysan iska iibin sida uu hadalka u dhigay xuquuqdooda dimuqraadiyadeed ee u leeyihiin inay codeeyaan wuxuuna dadweynaha ka codsaday inay u hoggaansamaan amarka dowladda ee ah inay ilaashadaan aqoonsigooda qaran islamarkaana aanan lagu xadgudbin isla dhegeystayaal qaybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa ku-xigeenka madaxa xisbiga waipa faarax macalin ayaa khamiista ka badbaaday miino dhulka lagu aasay ay wararku sheegayaan in la geliyey waddada libooya ee ismaamulka gaarisa oo lagu waday inay adeegsadaan kolonyo baabuura oo uu la socday qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee twitterka ayuu siyaasigan ku sheegay in ciidamada ammaanka ay arrintaasi ka war heleen oo ay baabuurta ka weeciyeen waddadaasi waxa uu intaasi ku daray in la howlgeliyey khubarada qaabilsan burburinta bambooyinka faarax maclin ayaa qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey intuu ciidamada ammaanka uga mahadcelinayo tallaabada ay qaadeen si waxyeelo looga badbaadiyo wuxuuna u mahadceliyey dhammaan bulshada sidoo kale ayagana kaalin ka qaateen inay laamaha ammaanka ku wargeliyaan waxyaabaha dhibaato keeni kara islamarkaana waddanka u horseedi karo dhibaato
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhegaystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamed sayid aadan iyo wafdi kale uu hogaaminaya ayaa gaadhay deegaanka fuuma ee dhanka galbeed kaga beegan xarunta kumeel gaarka ee jubbaland ee gaar ahaan magaalada kismaayo safarka saaniraada safarka waxaa madaxweynaha ku helinayay qaar ka mid a labada gole ee maamulka jubbaland guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada iyo mas-uuliyiin kale ujeedka safarka ayaa ahay sidii wax looga qaban lahay cabashooyinka ay soo gudbinayaan dadka deegaanka kuwaasoo ka cabanaya inay halkaasi ka jiraan jarista aanirahde dhirta taasoo keeni karta dhulgo nabadeed ama in dhulkaasi laga guuro madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland ayaa sidoo kale dadka deegaanka kala hadlay in maamulka ay kala shaqeeyaan ilaalinta deegaanka iyo amniga si deegaanka aanan dhibaato loo geysanin la ilaaliyana quruxda ama bilicda maamulka jubbaland dhankaas iyo somalilan haddii aan eego hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha u qaabilsan somalilan ayaa lagu soo waramayaa in marqadii maanta garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa ay ka dhoofisay qoysas u dhashay qowmiyadda ormada ee dalka etoobiya kuwaasoo muddo ka badan shan iyo labaatan sano ku noolaa jamhuuriyadda somalilan deegaanadeeda dadkan oo gaarayay ilaa soddon iyo afar ruux ayaa isugu jira hooyooyin da ah haweenii carruur ayaa dhaqaalaha loogu daadguriyey bixisay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha i o m iyadoo somalilan ay sheegtay in dadkan ay ahaayeen kuwo markii hore taariib ku soo galay deegaanada oo sharci darre ay ku joogeen agaasimaha waaxda soo noqoshada ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha somalilan roble ibraahim axmed ayaa u mahadceliyey hay-adda i o m oo kaalin laxaad leh ka qaadatay celinta dadkan islamarkaana kuwo kalena oo haray dib loo celin doono ama dalkooda etoobiya dib loogu celin doono waxuu intaasi ku daray in dadkani si iskood u dalbadeen in loogu celiyo dalkoodii hooye ee etoobiya isagoo u mahadceliyey hay-adda mar kale ka qayb qaadatay dib u celinta dadkaasi somalilan ayaa toddobaadkan soo saartay in muddo labaatan cisho gudahood ay deegaanadeeda isaga baxaan dadka ajaaniibta aan sharciga ku joogin jamhuuriyaddaasi ka madax bannaan ama sidai ay sheegtay inay ka madax bannaan yihiin soomaaliya taasoo keentay in maanta qaxootiga ormada dib loogu celiyo dalkooda etoobiya oo ay ka soo jeedaan dhankaasi haddii aan aado bakool dagaal culus ayaa saaka deegaanada aato iyo ee gobolka bakool waxa uu ku dhex maray ciidamada liyu booliis iyo dowlad deegaanka soomaalida oo aaniraade ciidamada liyu booliis ee ka dagaalama aaniraade ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka aato weerar ku bilowday hoobiyayaal waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inuu dhacay dagaal xooggan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa waxay ku warrameen intuu dagaalka socday labada dhinac ay isdhaafsadeen tiro madaafiic ah oo ku dhacay deegaanka aato iyo duleedka deegaankaasi ha yeeshee aysan shaacinin khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalka deegaanka aato saaka ku dhex maray ciidanka liyo booliis iyo al-shabaab uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoonay jiraan dad shacab ah in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen islamarkaana dagaalku si weyn u saameeyey howlaha ganacsiga ee deegaanka aato waa markii labaad ee uu deegaanka aato dagaal ku dhex maro ciidamada liyu booliis iyo al-shabaab muddo bil gudahood waxaana toddobaadkii hore sidan oo kale al-shabaab ay weerareen deegaanka aato iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka bakool iyo sidoo kale magaalooyin daris la ah ee gobolka bakool weli dhegeystayaal qaybta wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii u dambeeyey ee ka dhanka kooxaha burcadda ee dhacay dilalka ka geysata degmooyinka gobolka banaadir waxa uu sheegay in muddadii uu socday howlgallada ka dhanka burcadda lagu soo qabtay ku dhowaad shan boqoloo ruux oo isugu jira ciyaal weero burcad iyo gacankudhiiglayaal lagu raajoogay taliyaha ayaa intaasi ku daray in haatan ay wadaan baaritaanno islamarkaana dhowaan maxkamadda la horgeyn doono shakhsiyaadkan lagu helay falalka burcadda iyo sidoo kale gacankudhiiglayaasha taliyaha ayaa arrimahan ka hadlay waxaana hadalladiisii ka mid ahaay
intaanu hadda aniguaan ogahay tirada buncadda hubaysan ee la qabtay ee tuuta wataa buliisaan ahayn militari aan ahayn tuutu wataa qoryuu wataa la qabtay saddex boqol oo qofood waayihi iyo alweeraha eh, ilaa boqol iyo labaatan waa u malaynayaa hadda inay xiran tahay waxaanu soo qabanay lix iyo toban gacan ku dhiigle ayaan ku soo qabanay oo qaarkood aanu ku helnay howlgalkan annagoo raadinayna oo maadaama ay lahaayeen koob lahaayeen ee dadkii lasoo qabtay ee laga dhex helay marka dad badan baa la xiran dad badan badna xabsigaa loogu
dhanka kale jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa tilmaamay in tooreyda casriga oo ay isticmaalaan ciyaal weerada ay keeneen ganacsatada soomaaliyeed islamarkaana ay ka keeneen soomaaliya dibaddeeda ayagoona badankoodu ciidanka ay ka hortageen
hubka la isticmaalaya waa laba nooc waay hub waxa weeye baangadaheeni caadiga ahaa toorideenni iyo eh, wixii anaku aan u isticmaali jirnay oo loogu talagalay in dee lagu intifaacsado oo dadku dadweynuhu awalba isticmaali jir oo dee baangada dhirtaanu ku goosan jirnay toorida waa qaadan jirnay wixii aanu isticmaali jirnay wixii markay magaalada arkeen inay ansada qolooyin ganacsata ah baaba ka faa'iiday dibadday baxeen waxayba soo iibsadeen mindiyihii oo casri ah oo loogu talagalay ee arrimaha militariga marka dibadday ka keeneen waa wax dibadda naga soo galay marka aanu ogaanina waxay hadda ku gadaan sida suuq madow maxaa yeelay ee, dekado badan baanu leenahay dhulkan dekadahooda badidooda waa furan yihiin maaha dekadan xamar iyo dekadaha waaweyn kale maa meel walba waxay ka soo duraan marka hadda ciidanka booliisku wax badan buu gacanta ku qabtay original meeshay laga soo gadayay iyo ciddii soo gadaysay marka markay ogaadeen in laysku qabsanayo hadda suuq madow ahaana magaalada loogu gadaa waxaa xoogood wuxuu ka yimaadaa dadka isticmaalaha daraaga maxaa yeelay daraagii dalka waa ku batay muddo laga joogo hadda lix bilood ayaanu aragnay inay khatartani soo socoto oo maandooriyihii iyo xashiishadii iyo khamrigii iyo daawooyinkan laysku dardaraya magaalada ay kusoo badatay cunug iskoolaadaya ama qof mas-uuloo shaqo aadaya ama hooyo yaanyo soo garanaysa ama xoogga bulshada ee magaaladan ku nool lix saac habeennimo wixii ka dambeeya maba socdaan lix saac habeennimo waxaa ka so- waxaa socda qof sakhraansan mid ee ku ka- ee doonaya mataqaana xashiishadii meeluu ka gado gabar wakhti xun socoto kalaab meel xun ka soo baxay waxyaabo noocaasa ayaa habeenkii socda
taliyaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday sababtay sababta wixii saqda dhexe ka dambeeya aynan u shaqayn karin gaadiidka bajaajta loo yaqaana ee ka howlgala degmooyinka gobolka banaadir lix saac waxaanu uga dhignay inaanu kala socno aada iyo aadna waa loogu guulays maxaa yeelay dunuubtii waxay isdhibeen boqolkiiba lixdan markii aanu baajaajyada joojinay maxaa soo haray waxaa jira dad xanuunsanaya ama umulaya ama qof habeenkii lagu soo booday oo markaa us- raba inuu u socdo dhakhtarka tiro yar waayo tiradaad markaa socotaa waxaanu u samaynay marka hore waxaanu leenahay nine one one
falalka amni darre ee ka dhanka bulshada gobolka banaadir ee isugu jira dhacaya dilka ayaa maalmahan soo batay kuwaasoo ay geystaan kooxaha hubaysan ee loo yaqaana ciyaal weerada ama gaangistarada laamaha amniga degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa kadib howlgal ay sameeyeen waxa ay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan nin dhowaan toorey ku dilay haweeney mid kalena ku dhaawacay dhacdadan ayaa maalintii talaadada ee toddobaadkan ka dhacday aagaarka iskuul gooday ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana dilka haweeneyda lagu magacaabi jiray ruqiya sheekh axmed iyo dhaawaca sacdiyo oo ilma habreed ahaayeen uu yimid kadib markii ninka dhibka geystay aan iraahdee ninka dilka geystay ay ku murmeen carre uu ka qaadayay goob biyo ah ama goob biyo mareena ama bulcaada taliyaha qaybta bari ee booliska gobolka banaadir cali calos oo goob joogay ayaa sheegay in ninka dilka ku adeegsan iyo dhaawaca labada gabdhood oo walaalaha ay u gudbiyeen hay-adaha cadaaladda si sharciga loo marsiiyo waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay mar kasta diyaar u yihiin inay cadaaladda hor keenaan cid kastoo dhibaata u geysata islamarkaana laga hari doonin kuwa dadka bulshada dhibaatada u geysta sidoo kalena qaarijiyo taliyaha oo arrimahan ka hadlayay ayaa sida tan yidhi laba maalin ka hor waxaa weerar bahalnimaha ku qaaday gacankudhigli halkan ku xiray sidaad arkayseenba laba gabdhood miduna dhimata miduna ay dhaawacantay dhowr toorrey ku dhiftay miduna dhimatay waxaana la jooga caawa noo yimid ahalkii iyo walaalihii gabdhahaas iyo waalidkii iyo saygeydii iyo wax dhammaan waxaan la wadaagnay marka gacankudhiglihii inuu gacanta soo- ku soo qabanay annagoo ka kaashanayna saraakiil badan ka baxsan gobolka banaadir ee uu cararay waxaan leenahay waalidkiina ha ku raalli ahaadaanoo allahana u naxariisto intii dhimatay waa la qaybsanaynaa xanuunka iyo dhibaatada ay u geysateen qof kastoo sharciga ka carartana meeshay u carartana waa uga horeeya meesha ay ka tegaysana waa uga daba jirya marka waxaan leenahay ka cararidu ku saari maydo cid kasta waxaan annaguna uga mahad celinahay howciidaba saraakiishiina la shaqaysay annaguna waxaynu haddii ka hortag ahaa wayaan ka dabatag dhaba inay noqdaan aan jecelnahay waxaan leenahay sharciga cid ka dhuuma kartaa ma jirto cid ka weynuna ma jirta isagaa lagu weyn yahay in la waafajiyo sharciga ee annaguna gacanta hay-adaha ku shaqada la gaarsiino ku salimno annagaana laga raba haddii alla yidhaaho
dhanka kale qoyska gabadha la dilay ayaa doonaya in ninka dilka geysta loo qisaaso islamarkaana ay codsanayaan in gabadhoodii wiilka dilka geystay hal mar la wada aaso cabdiraxmaan sheekh axmed oo la dhashay ruqiya sheekh axmed oo tooreeda lagu dilay ayaa sheegay inuu aada uga naxay dilka walaashiisa isagoo u mahadceliyey ciidamada booliiska ee soo qabtay ninka dilka iyo walaashiis geystay sidoo kalena dhaawacay gabadha kale ee habeerartiisa ee dhashay
gabadhta kalentana salaanay ugu tag walaalow anaa kaa celihaaye raalli ahaabe waa qof dumara ee guriga qodidaad qodaysa kala hiriidha guriga u orday sugo toorii la rooraayo leeyimi gabarti waa kasoo gadoon hadday kasoo gadoonto tunkow kala gala gabarti gabay tiri gab hadday tiri walaalow xaadu dilehay tiri hadday xaadu dilee tiri hal daruurow kusoo gala iyadayow la gala iyo kusoo harin dhulkoo ku dhul iyadoo jiifta qoorta oo uga rogo oo waxaan ku leeyahay u tooreeye say ku nooqsunshay ilaahayaa og anug muluqa oo dadabhay saddex bilood dhalanay leedahay anug waay hayla'na ilma mulqaa oo halkuu roonu cusubto ma sana jiray leeda waxaan ku leeyahay ilmo yaryara oo caruura oo waxba anaan ogaynay leeda waa midda dhaawaca wallaahi hurdadan ugu noo diiday ninkaan indhahawna naga riday gabadhan walaashay ahayd gabadha kalena walaashay midda dhaawaca habarirtayaa dhashay gabadha ruqyo sheekh axmed annaga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan sheekh axmed booliska degmada kaaraan iyo qaybta bari ee gobolka way ku mahadsan yihiin dadaalkii iyo howshii ay galeen iyo soo qabashadii ay soo qabteen waana uga mahad celinaynaa ruqyo aniga waxaa ahay saygeeda ayadana xaaskeyga aheyd jamada fartooso ilaah ka waraabiyo waan ugu duceeyey raalliyani aheyd raalliyani aheyd raalliyan u ahay aniga waxaan ka imaada soud africa waxaana codsaday in aan meed kala duwan ilaa ka imaado waana la iga aqbalay qarabadana waa iga aqbashay ayagana waa ku mahadsan yihiin marka sharcigaas islaamka wuxuu ka qabo ninkaas nool mariyo dhibaato dambe iyo ummad u geysan
weli dhegaystayaal islaa qodobkaas ayaynu ku guda jirnaaya sidoo kalena guddoomiyaha degmada kaaraan afshir maxamed ayaa bulshada ilaamaha ammaanka ugu baaqay inay wada shaqeeyaan
marka waxaan codsanayaa reer kaaraan inaysa dhaliishanin eaysa isdhihin boliiskan daacad u shaqeey maaye boliiskii oo daacad darada u shaqeeya waa meesha ma joogo mid daacad u shaqeeya joogo in daacad looda shaqeeyo gacmaha la isqabsadaan rabnaa loo yimaado boliiskii warkaale halkaasuu ku jiraa xagguu ku cararay meeshaasuu sii maraa gaari gaadiidaa la haystaa oo la dabakaca meeshuu ku jiro adiga haddaad gaari ka daba qaadato oo meeshuu sii gelaya aad sheegto gurba deg dega ha kuu imaanayo laakiin haddaad istiraada kuwaan balaayo qabowykaas sooma socdaane iga dhaaf adna dhexdaad ku dhunta annaguna aadiya dhexlaynaa marka bulshada reer kaaraan waxaan ka codsanaa mar walba inay boliiska la shaqeeyaan hay-adaha amniga bar istaagaan
intaanan caalamka u gudbin isla qodobkaasi magaalada muqdisho ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ku soo batay dilalka loo geysanaya dadka shacabka ee loo adeegsanaya tooreyda ama midida waxaana inta badan adeegsada kooxaha burcadda qodobkaas ayaa ugu dambeeyey wararka soomaaliya aan mawlid ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed waxaa dalka sbain laga soo sheegayaa inuu ka jiro sicir bararkii ugu sarreeyey tan iyo bishii sagaalaad ee sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii arrintan ayaa waxaa maanta shaaca ka qaaday macadka qaran ee tirooyinka sbain ee i n e waxa uu macadku sheegay in qiimaha waxyaabaha kala duwan uu bishan toddobaad kordhay boqolkiiba toban dhibic sideed marka loo eego bishii hore ee juun oo uu ahaa boqolkiiba toban dhibic labo wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi sbain nadia calvino ayaa isbuucana laga soo xigtay in sicir bararka jira ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysata dhaqaalaha waddankaasi tani ay imaanaysa iyadoo sicir bararka ka jira waddamada qaaradda yurub ee adeegsada lacagta yuuro uu heer kala gaaray dhankaasi haddii aan eegno yukrain kooxaha goonigoosadka ah ee taabacsan ruushka iyo wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa sheegay in afartan ka mid ah maxaabiista dagaal ee yukrain la dilay waxay sheegeen in dadkan looga takhallusay duqayn ay ciidamada yukrain ka geysteen gobolka donesk ee dalkaasi hasaatee militariga dalka yukrain ayaa iska fogeeyey eedeynta uga timid labada dhinac dhankaasi iyo falastiin haddii aan eegno maamulka falastiin ayaa lagu soo waramayaa in uu howlgal uu sameeyey uuna gacanta ku dhigay ee mid ka mid ah amaan iraahde dad ka qeyb qaadanayay ee ololo siyaasadeed arrintan ayaana shaaca looga qaaday ama xarigan ayaa waxa uu ka dhacay daanta galbeed ee dalka falastiin ugu yaraan sagaashan iyo afar qof ay wararku tilmaamayaan in labadii bilood ee ugu dambeeyey gacanta lagu dhigay
waa uu mahadsan yahay mawlid warkii duhurnimaadka raalli hadda dhegeysaal haatanna fariinta wacyigelinta ee corona
waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari